wafdi uu hogaaminayo wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ethoobiya regaza kefalwo ayaa safar ku tegay magaalada hargeysa waxaana ay wadahadallo la yeesheen mas-uuliyiinta somalilan kulankaasi kadib ayaa waxaa warbaahinta si wada jira ula hadlay wasiirka arrimaha dibadda somalilan doctor sacad cali shire iyo wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee ethoobiya waxaanay sheegeen in waxyaabaha ay ka wada hadleen ay ku jirtay dhacdo dhowaan ka dhacday magaalada gaashaamo ama deegaanka gaashaamo ee xuduudka labada dhinac halkaasoo qiyaastii dad labaatan gaariya ay ku dhinteen dad badan oo kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii ciidamo ka socda ethoobiya iyo dadka deegaanka uu isku horimaad ku dhex maray halkaasi warbixinta waxaa magaalada hargeysa ka soo diray waryahayaga barqad maxamuud kaariye wafdigan oo horkacayay wasiiru dowlaha arrimaha dibadda dalka etoobiya ragaasa kafaalo islamarkaana ay xubna ka ahaayeen wasiiru dowlayaal iyo mas-uuliyiin kale oo ka socday dalkaasi ayaa shalay safar ku yimi magaalada hargeysa wafdigani intay dalka joogeen waxay wadahadalla la yeesheen mas-uuliyiinta dowladda somalilan waxaanay maanta la kulmeen madaxweyne axmed maxamed silaanyo markii kulankaasi dhammaaday ayaa waxaa warbaahinta si wada jira ula hadlay wasiirka arrimaha dibadda somalilan dhogtor sacad cali shire iyo wasiiru dowlaha arrimaha dibadda etoobiya ragaasa kafaalo dhogtor sacad cali shire oo ka hadlayay waxyaabaha wadahadalkoodu salka ku hayay ayaa waxaa hadalladiisii ka mid ahaa waxaanu ka wada hadalnay amuuro badan oo ay ka mid yihiin ganacsiga labada wadan ka dhexeeya isticmaalka dekadda berbera iskaashiga sidii laysaga kaashan lahaa dhinacyada nabadgelyada beeraha xoolaha wax soo saarka sidii laysaga kaashan lahaa iyada laftigeeda kaabayaasha sida waddooyinka waxaanu kaloo ka wada hadalnay dhacdadii ka dhacday gaashaamo axaddii hore iyo jaamac dubad iyo dhacdadii shalayto beledhiig ka dhacday waxay aada iyo aada kalsooni noo siiyeen in la samayn doono baadhitaan dhammaystiran in ciddii falkaa ku kacday ee ku xadgudubtay sharcigana la marin doono sharciga la marin doono geesta kale ragaasa kefalo ayaa sheegay in sidoo kale ay wadahadallada ka mid ahaayeen kobcinta xidhiidhka dhaqaale ee labada dal islamarkaana ay dowlad ahaan danaynayaan hirgelinta heshiis dhaqaale oo hore labada dal u wada saxiixdeen taasoo ku sheegay in mid ka mida ujeedooyinkii ay dalka u yimaadeen waxaanu xusay in wadahadalladaasi midhodhal ku dhammaadeen mar la weydiiyey dhacdadii ka dhacday deegaanka gaashaamo ee xadka labada dal iyo sidoo kale deegaanka beledhiiga ee somalilan halkaasoo isku horimaad ku dhex maray ciidamaha ka socda dalka etoobiya iyo dadka deegaankaasi islamarkaana ay ka dhasheen dhimasho iyo dhaawac ayaa waxa uu ku jawaabay ciddii dembi gasha waxaa la horkeenayaa oo lagu fulinayaa sharciga waanu baadhi doonnaa waxa dhab ahaan ka jira arrintan aad weydiisay haddii ay jirto dhibaatadaasi cid geysatay oo ka dambeysay waxaa si dhaqsa ah loo horkeeni doonaa sharciga dhacdada ka dhacday deegaanka gaashaamo oo dhex martay ciidamo isku dhaf ah oo ka socday dowladda federaalka etoobiya iyo dowlad deegaanka soomaalidaasi ee isla dalka etoobiya ayaa keentay dhimasho iyo dhaawac dhacdooyinka noocaasa ayay dadka deegaanku sheegeen inay tahay mid soo noqnoqotay barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa